magaalada way ka suganahay xiliyinkada soo masiisheenay ciidamo macnaha raadi ku hay ciidamadii xooga dalka soomaaliyeed baa macnaha abunayeen ama macnaha sidaasayaan taliyaha qaybta xooga dalka qaybta dheeraad marka dee safarkii Yuusuf Koy madaxweynihii dowladda koonfurka Soomaaliya madana Sheekh Xasan Sheekh Aadan ayaa weynta dalab qaadidii hore kuwa taayay inay heerka dibli aasaasan inay yadleeyaw oo wanaag Marka uu joogo doorka dibna lana hadii la ilaalo kana waxa uu markaa iido marka wadooyinka way ka dhacday haweentii ciidamadii magaalada ka soo naqday